إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xukun dil ah oo lagu fuliyey shan ruux oo basaas uu ahaa maraykanka ayaa ka dhacay degmada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waa erar isugu jira duqayn iyo kuwa toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan qaybo ka mida gobolka jubbada hoose inka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay dalka kanada qarax khasaaro nafeed geystay ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay fatahaado xooggan oo geystay khasaarooyin badan ayaa ku dhuftay waddanka kenya inka badan soddon haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjibiyey machad ku yaala degmada saakow bulshada deegaan ka tirsan degmada taleex ee gobolka sool ayaa ka cabanaya diyaarad khamriga keenta deegaanka iyo xaaluufin lagu hayo dhirta deegaanka faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan yuhuudda iyo kuwa xoogga lagu degaameeya dhulka muslimiinta ah ee falastiin دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah dhegaystayaal taariikhda hijiraduna saakay waxay ku beegan tahay sagaalka bisha safar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran xukun dilaah oo lagu fuliyey shan ruux oo basaas uu ahaa maraykanka ayaa ka dhacay degmada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed amiin ayaa warka soo jeedinaya
dadweyne aada u fara badan ayaa usoo daawasha tegay xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka kaas oo lagu fuliyey shan ruux oo dhammaantooda basaas u ahaa sirdoonka maraykanka jawaasiista lagu fuliyey xukunkan dilka ah ayaa mid weliba waxa uu ku kacay jariimooyin kala duwan waxaana dhammaantooda ay maxkamadda islaamiga ah horteeda ka qirteen falalka guracan ee ay geysteen shanta ruux ee lagu fuliyey xukunkan dilka ah ayaa waxaa ka mid ahaa maxamed cabdi isxaaq oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna ka qayb qaatay duqeymo loo geystay rag ka tirsan mujaahidiinta ninka labaad ayaa ah cali maxamed cabdi oo loo yaqaano cali jilaay isna waxa uu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna sidoo kale ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka jaajuuska saddexaad ayaa waxaa lagu magacaabaa khadar khaliif yuunis si la mid ah labadii hore waxa uu isna la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose qaadiga maxkamadda ayaa sii dhammaystiraya labada eedeysano kale iyo falalka ay ku kaceen eedaysanaha afaraad xudayfe cabdirasaaq xasan da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay wilaayada jubbooyinka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xudayfe cabdirasaaq xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo saddex sano ah waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay doctor ayuub waana ka aqbalay waxaan aniga ka dambeeyey weeraro gaaraya ilaa soddon duqaymood oo ka dhacay wilaayada jubbooyinka eedaysanaha shanaad maxamed bile xasan oo loo yaqaano deeq bile da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed bile xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay doctor ayuub waana ka aqbalay wuxuu i siiyey lacag soddon dollar ah kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo qof kastoo nambar ka qaata shirkadda somtel oo ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan qofkii aan ka dareemo inuu yahay madax waxaan u diyaariyey ilaa shan iyo toban nambar waxaana la ii soo qabtay anigoo weli gudbinin intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigaya xukunka shantan jawaasiista ah iyo maraajicda loo cuskaday xukunkooda xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil oo xadduriddo ah مراجعدا لو اسكدي حكمك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت نقوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله توفيق حدنا وحنفلنا إلى حكمك الله أكبر
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag ula xisaabtamaysa dadka jawaasiista ah ee la shaqaynaya sirdoonnada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka waxaana marar badan fagaarayaal ku yaala wilaayaadka islaamiga ah dhegta dhiigga loogu daray jawaasiis badan oo indho u ahaa shisheeyaha waa mahadsan tahay maxamed amiin weerar isugu jira duqayn iyo kuwa toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose warkaasi war kale oo ku saabsan weerar qarax ah oo khasaarena feedgeystay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala howlgalla ka fuliyeen gobollada baay ee jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay xaafadda bumbashiir ee magaalada baydhabo waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday ayaa ku dhaawacmay qaraxa dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamada kenyaatiga ah ee xala weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay shala gelinkii dambe tire madaafiica ku garaaceen xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamadan kenyaatiga ah ee madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka cabdulla birooleh ee dhacaduleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka shala gelinkii dambe ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugnaa duleedka deegaanka buula gaduud ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana ciidamadaas laga dilay ugu yaraan saddex askari wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu waa haashim cabdinaasir oo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay dalka kanada ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay shan iyo toban kalena waa lagu dhaawacay weerar mindiyen ah oo ka dhacay laba deegaan oo baadiye ah oo ku yaala gobolka saskatchewan ee dalka kanada weerarka ayaa waxaa qaaday laba ruux oo watay gaari madow islamarkaana ku hubaysnaa mindiyo af badan waxayna bilaabeen inay safka maraan dad badan oo ku sugnaa laba deegaan oo ku yaala gobolka uu weerarka ka dhacay booliiska oo goor dambe lagu wargeliyey ayaa soo gaaray halka uu weerarka ka dhacay waxayna daabuleen dhaawacyada iyo meedadka dadkii la laayay waxay sheegeen inay baarayaan dhacdadan iyo dadka ku lugta leh oo baxsaday iyagoona degniino cabsi wadata u diray dadka u dhashay waddankaas ee ka agdhow halka dhacdada laga soo sheegay ilaa iyo hadda lama oga sababta ay weerarka u geysteen raggii weerarka fuliye oo ahaa rag iyo caro xoogan ka muuqata sidoo kalena weerarkoodu wuxuu ahaa mid si aad ah loo qorsheeyey fatahaado xoogan oo geystay khasaarooyin badan ayaa ku dhuftay waddanka kenya cali aadan ayaa ka waramaya dalka kenya waxaa laga soo sheegayaa mawjado fatahaado ah oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada kenyaatiga ah roobab mihigaan ah oo ka da-ay magaalada mariigad ee ismaamulka baringo ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhasheen khasaare baaxad leh kaas oo soo gaaray dadka magaaladaasi waxaa gebi ahaanba hakad galay ganacsiga magaaladaas iyadoona wadooyinka waaweyn ee magaaladaas ay biyo fadhiyaan dukaamada iyo guryihii la deganaa ee magaaladaas ayay gudaha u galeen daadadku waxayna halkaas ka geysteen khasaarooyin kala duwan wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo daadadkan ayaa ku waramaya in ugu yaraan labaatan qoys ay ku guryo beeleen fatahadaha kuwaas oo xilligan hoyla-aan ah waxaa intaasii dheer in wax gurmad ah aan la gaarsiinin waa maxay dadka ku dhaqan magaaladaas maadaama ay xireen biyo waddooyinka waaweyn ee soo gelayay magaalada waddamo badan oo ku yaala caalamka ayaa waxaa ka taagan xaalada noocan ah waxaana fatahado ku dhuftay dalka bakistan dadka ku dhintay ay ku dhow yihiin kun iyo shan boqol oo qof
in ka badan soddon haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjabiyey macahad ku yaala degmada saakow maxamed daahir cali sow ayaa warkaas soo jeedinaya xaflad ballaaran oo ka dhacday gudaha macadka khadiija degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin odayaal dhaqan waalidiin iyo arday goobta xafladda ay ka dhacaysay oo aan goobjoog ka ahaa ayaa aad loo qurxiyey waxaana xaadir ku ahaa ilaa iyo soddon iyo toddoba gabdhood oo ah daaciyaad ka qalinjibiyey macadka khadiija oo muddo kooban ku soo saaray dufcadii labaad haween daaciyaad ah oo la baray culumta sharciga ah shahaadooyin iyo hadyada ay ka mid yihiin dahab ayaa lagu doonsiiyey haweenka daaciyaadka ah ee galay kaalmaha hore iyadoo si guud ahaaneedna loo abaalmariyey dhammaan soddon iyo toddobada hablood ee ka qalanjabiyey macadka khadiija ee diyaarinta daaciyaadka sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa la dardaarmay haweenka isagoo u soo jeediyey in waxa ay barteen ay ku camalfalaan isla markaana ay gaarsiiyaan haweenka muslimaadka ah kow waa idiin dardaarmaya inaad cilmiga ku camalfashaan inaad ka gedisnaataan kuwaan cilmiga lahayn haaniyan inaad cilmiga nashrisaan lianna cilmigu bixinta aad bixinaysa adaa ka faa'iidaysanayo taana waa midda labaad inaad cilmiga nashrisaan nashrigu maaha inaad u safartaan gabari ma safri karto ilaa macaha dii maxramin iska ogaada arrintaas arrinka afaraadi waxaa weeyaan oo laydinka rabaaye inaad daaciyaad noqotaan cilmiga faridiisa keliya maaha sheegidiisa inaad dadka kale aad ugu yeertaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman itabacani subxaan allah wma ana min almushrikiin sidoo kale munaasabadan ballaaran waxaa ka hadlay doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waxaana aqoon-yahankuu aad ugu dheeraaday dhibaatadii laga soo maray in haweenka wax la baro oo ay xijaabtaan isagoo tusaale u soo qaatay hooyo ka mid aheed hablihii siddeetamaadkii loo dhibay xijaabka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan rabaa hal qiso inaydin xasuusiyo oo aan goobjoog u soo ahaa waxay ahayd sideetameeyadii waxay ahayd suuqa bakaaraha abshirbacadlah wuxuu arkay laba gabdhood oo xijaaban oo dadkii la yaaban yihiin oo dhar xijaaba meel ka tolanaya markaasuu nin intuu u yeeray biyaha bakaaraha biyaha waa la wareeji jiray faranjeerada waxaa ma jiri jirin nin biyaha wareejiya ee talaajad wataa buu u yeeray orod waraa gabdhaha biyo qaba u gey buu dhahay gabdhaha ma yaqaano iyagana ma yaqaaniin waxaan idiin sheegayaa gabdhahaas maalinkaas biyaha la siinayay ee sideetameeyadii ee xijaabka lagula dagaalamayay gabar ka mida halkaani buskud mujaahidiinta uu gudumaysaa waxaa ka sii farxad badan oo aad ii saamaysay gabadhaas gabadhay dhashay oo gabdhaheeda u yarna maanta maxadkay ka qalin jibinaysaa ugaas biyay oo ah ugaaska beesha macligweyne ee jubbooyinka iyo ugaas shucayb oo ah ugaaska beesha sheeqaal ee wilaayada jubbooyinka ayaa iyaguna ku sugnaa xafladda waxaana ay soo jeediyeen kelimaad dardaaran ah oo ku wajahnaa gabdhaha daaciyaadka ah wakhtigaa la dangeliyey ee cilmigan waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan dadka idinka dambeeya waxaad ogaanaysaan haddii gabar waliba afar qoys oo dariskeeda u sheegta soddon iyo hadda waxaa waaye toddoba gabdhood gabadhiiba hadday afar qoys ay wax gaarsiiso soddon iyo toddoba markii afar rugto waa boqol iyo soddon iyo in ka badan cilmigiina wuu faafay hadda waxaa la idiin diyaariya waa inaad dacwad gudataan daaci muxuu kala qabtaaba rasuulka alayhi salaa salam muxuu ahaa daaciyan ila allahi biidni wasiraajan muniira u ahaa kaafatan linnaasi u ahaa ma ahan mid qolo gooni loo soo saaray maahan intaas laydinka rabaa inaad samaysaan ilahay idinkiina idinka filayna waa la idin diyaariyey muddadii munaasabadda ay socotay haweenka ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah oo ay ku muujinayeen waxyaabihii ay barteen muddada labada sano ahayd ee macadka u furnaa bandhigga oo aad u dheeraa dhammaantiisana ku baxay luuqadda carabiga aadna u soo jiitay ka qaybgalayaasha ayaannu caawa idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka insha allah warka subaxnimo idaacadda alfurqaan ayaad weli dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen xubno ka tirsan maamulka yahuudda balse markaan bulshada deegaan ka tirsan degmada taleex ee gobolka sool ayaa ka cabanaya diyaarad khamriga keenta deegaanka iyo xaaluufin lagu hayo dhirta deegaanka mahad ayaa war ka soo jeedinaya odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanka dhumay ee hoostaga degmada taleex ee gobolka sool ayaa ka cabanaya dhibaatooyin lagu hayo dadka iyo deegaanka odayaashan ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ay ku hayaan khamriga iyo xaalufinta dhirta kuwaasoo ay sheegeen in haddii aan laga qaban dadka ka shaqaynaya ay sababi karto in gebi ahaanbay iskaga guuraan deegaanka waxaa haddii aydaan raggaal arrintaa aanu u sheegnay oo aanu nafta moodnay haddii rag mooda inaanaan dhulka tegi karin hadda dhul fogoo kale aanu u dhaafayna wixii muqaadiraad wata islaamow nagaeg soo gaadha wixii islaam noo ah waxaa nahaya haddaannu nahay reer dhumayeed dad baannu nahay deegaana dad baannu nahay haddii aalabayd maya abaari hayso dad baannu nahay bugta hayso sidaa darteed waxaa jira ummad bili'aadana oo aanaan garanayn ciday tahay ummad bili'aadana oo soomaaliyana sheeganaysa oo gudmo jidbaa sidata iyo qarafay dab ku shuddo iyagoo sii hadlaya ayay ka cabteen diyaarad deegaan ka timaada mar weliba taasoo ay sheegeen inay horkacayso khamriga halkaas la keeno abaarta waa abaar dhuxul meelay soo gashay waxay dhagaxna meel dhoobo ku dhaca warna meel dheer dhuxul waa la yaqaan meeshay timaadana marka dambe reerka yaal bay isu keentaa haddeer waxaanu ka ilaalinaa labadii ilmaadeerta ahaa waxa haddeer dhibta noogu badan waa labadii ilmaadeerta feeri maayan waxaannu leennahay haddii aannu kula baannay muddadii berri baa ka hadhay berri baa ka hadhay go'aanna waxaannu ku gaadhnay gurigaa inaan mid dhuxul sita nin dhuxul sita ama ajanabi ha ahaato ama mid u dhashay ha ahaato inaan lagaga tegin diyaaradda diyaaradda waad ogtihiin kamriga iyadaa horkacaysay iyadaa dhibaato horkacaysay wax badan baannu ka qaylina deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa aada ugu badan maanduuriyaha nuucyadiisa kala duwan kuwaasoo la sheego inay badankood uga yimaadaan dhanka waddanka itoobiya iyo xaalufinta dhirta oo intaas u dheer
warkan dhegeystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa weerar lagu qaaday gaari basa ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan yahuudda iyo kuwa xoogga lagu deegaamiyey dhulka muslimiinta ah ee falastiin waxaa sii kordhay tirada yahuuddii lagu dhaawacay weerarkii ka dhacay dhulka falastiin oo ay yahuudda xoogga ku haysato waxaana war kasoo baxay taliska ciidanka yahuudda lagu sheegay in askar ka tirsan ciidankooda lagu dhaawacay weerarkaas ugu yaraan toddoba yahuud ah oo isugu jira askar iyo kuwa dhulka xoogga lagu deegaameeyey ayaa weerarka jidgalka ah lala beegsaday waxayna saarnaayeen gaari bas ah wuxuuna maraya waddada sagaashanaad ee deegaanka waadi urdun ee dhulka falastiin war ka soo baxay taliska yahuudda waxaa lagu xaqiijiyey in weerarkan lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsan ciidankooda iyo ruux kale oo ka mid ahaa yahuudda xoogga lagu deegaamiyey dhulka muslimiinta ah ee falastiin afhayeen u hadlay ciidanka maamulka yahuudda ayaa dhankiisa sheegay in qaar ka mid ah askarta weerarka lagu dhaawacay ay xaaladoodu tahay mid liidata raggii fuliya howlgalkan khasaaraha geystay oo watay gaari ayaa goobta isaga baxsaday kadib markii ay rasaas huwiyeen yahuuddii saarnaa gaariga la beegsaday warkii subaxnimo dhegeystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa